iyadoo horey usoo baxeen ee warar sheegaya in ninkan oo lagu magacaabo sakariye ismaaciil xersi ay la wareegtay dowladda kenya ama sirdoonka kenya ay gacanta kusoo dhigeen xilli loo soo waday magaalada muqdisho arrimahaasna sidoo kale ay beenisay hay-adda nabadsugidda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxaa la xaqiijiyey sakariye ismaaciil xirsi in la keenay magaalada muqdisho ninkan oo horey kaga tirsanaa al-shabaab qeybta sirdoonkana ka mid ahaa sakariye ismaaciil waxaa safarkiisa muqdisho lagu keena ku weelinaya xubno ka tirsan dowladda gaar ahaan xubno ka tirsan baarlamaanka saraakiil ka tirsan dowladda iyo weliba saraakiil kale sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya intaasi kadibna waxaa la wareegay hay-adda sirdoonka soomaaliya nabadsugidda soomaaliya hore waxay u sheegtay inay soo bandhigi doonto akhbaarta ninkan la xiriirta laakiin dowladdu waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab al-shabaab dhankoodana markay ka hadleen waxay sheegeen ninkan in laba sano ka hor oo dhankooda ka goostay oo dowladda federaalk uu ku biiray laakiin hadda uusan wax shaqo ah u haynin al-shabaab wixii kusoo kordhaa wararkan dhegeystayaashan dib ayaan kala soo socodsiin doonaa waxaana la sugi doonaa faahfaahinta dowladda federaalk soomaaliya ee ka bixiso